sidii aad warkaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in labaatan qof ay ku dhinteen guud ahaan weerarkii ka dhacay maka al mukarama shan qof oo ka mid a labaatankaasina ay ahaayeen maleeshiyadii weerarka fulisay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maareey ayaa warfaafinta u sheegay in la badbaadiyey dad ka badan konton qof madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkan waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
dowladda federaalk soomaaliya ayaa sideediiyo barkii subaxnimo ee saakay soo afjartay weerar qaatay in ka badan shan iyo toban saacadood oo kooxo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qabsadeen hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta dowladda federaalk maxamed cabdi xayir maareeye ayaa kadib markii weerarka lasoo gebagabeeyey shir jaraa'id oo uu ku qabtay gudaha hotel maka almukarama waxa uu kaga warbixiyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkaasi waxaana uu xusay in ciidamada amnigu ay soo badbaadiyeen konton qof oo isugu jira mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab ah kooxaha oo ka koobnaa shan ilaa lix qof waxay baabuur laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa ku qarxiyeen iridda hoteelka baabuur kalena wuxuu keenay ciidan kale oo ku hubaysan hub culus iyo bambooyin iyo tooriyo nin kasta oo alqaacidada nabaddiidkaahi wuxuu ku hubaysnaa bambooyin qoriyo iyo tooriyo ciidamada geesiyaashae qaranku ma siin wax fursada ooy awood ugu helaan inay dadka intay ururiyaan oo hool isugu geeyaan ay marba mid gowracaan oo madax furasho u qabsadaan fursad may helin waxay badbaadiyeen konton qof in ka badan oo dad qiimo u leh soomaaliya ficilka argagixisada ah waxaa ku dhintay afar iyo toban qof oo ah afar ciidan ah ambaasitarkii dowladda u fadhiyey geneva switzerland mudane beriberi gabadh u shaqaynaysay world bankiga oo la taliya oo ahayd wasaaradda maaliyadda saddex ilaalo hoteelka ahaa iyo lix shacaba marka la fiiriyo dadka ku jiray hoteelka tiradoodu intay ahayd iyo qiimaha ay lahaayeen iyo khasaaraha sida ciidamada qaranku ku soo koobeen wax isleh maaha inta dhaawacaa oo saddex iyo tobana allah allah ha u fududeeya dhaawacooda dowladdu way qaadaysaa dhinaca kale madaxa caafimaadka cisbitalka madiina duniya cali maxamed ayaa ka warbixisay tirada dhaawacyada laga keenay hotel maka almukarama ee cisbitalka la soo gaarsiiyey tirada guud ee dhaawacyada isbitaalka la soo gaarsiiyey waxay ahaayeen sideed iyo labaatan qofood sideed iyo labaatankaas afar ka mid ah waxay ahaayeen dad iyagoo soo dhinteen isbitaalka gudihiisa la keenay ay yaalaan dadkaas hadda meelaha oo morjariya oo qaybaha meydka la geeyo inta kaleeto toban ka mida waxay noqdeen dadka inbeshinka aan u aqoonsanay oo qaliima kala duwan loogu sameeyey istaalka dhexdiisa afar iyo tobanna dadka xoogaha waxyaabaha yararka ay soo gaargaareen aan u baahnayn in markaas la seexiyo laakiin xaaladooda caafimaad ee aad dhammaantood waxaa loo sameeyey service iyo adeegyadii ay u baahnaayeen oo caafimaad umalayna inaad soo aragteen ama arki doontiin waxqabadkii loo qaban lahaa oo dadkaas ay u qabeen baahida dhammaantood way haystaan ilaa hadda dadka meesha ku jira dhaawacyadooda qofkii hadda laga qalay oo kale operation oo caloosha lagu sameeyey oo kale waa waxa ugu culus markaas oo dhacaayo oo qaliimada ay ka mid tahay laakiin lama dhigi karo way culus tahay haddii uu qofka markaas uusan meerba go-in ilaa hadda annaga manoo kala caddo dadka oo xaaladooda wax loo qaban karin caatiirta taas howlaha ay mara maalin ama afaraas sac kadib maaragtay discussion ka sameeyaan waayo mararkaasaa la ogaadaa milkiilaha hoteelka la weeraray ee maka almukarama gurey xaaji xasan ayaa warbaahinta u sheegay inuu filanayey weerarka lagu soo qaaday hoteelkiisa maadaama dhowr jeer horey loo soo weeraray waxaana eedda uu dusha uga tuuray maamulka degmada hodan oo sida uu tilmaamaya ka dhaga adeegay codsi ammaan oo uu soo gudbiyey waxaa moodaa in til afar jeer laysoo weerarayo waxaan isku weera ma jirto waxaase nasiib darra ah adoo og waxay kugu dhacay markii aad sheegta lagula shaqayn waayo wax aad qalbi xanuun la waayo aniga markuu shirka saddexaad dhacay waxaan ogaaday in shil afraad uu jiri doono waxaan isku dayay inaan dhigto difaac barak inaan dhigto degmadii ujeeddada rabta ka lahaato hotelada ku yaal khamar oo dhan isbaaroona u yaalla ee hoteelkeyga hotelada weyn uu ka mid yahay haddana isbaarado ka dhigto waa lay diiday aniga wadama xeer rabin zigzag inaan sameeyo ujeeddada lagala hado waa la ii diiday waxaan isku dayay inaan gobolka u gudbo gobolka markaan u gudbay haddana guddoomiyii degmada gobolka iga daba yimid soo diida oo guddoomiyaha gobolka u sheegahay in waxaan sheegaya wax ka jirin aan loo baahnayn marka dhibaato badan oo aanan qiyaasi karin aan dhihi karo waxay dhacay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha degmada hodan sababtoo ah asoo arkaya waxa dhacaya ayuu haddana iga horeysta inaan sameeyo ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kooban uga hadlay weerarka iyo qaraxyada lagu bartilmaameedsaday hotel maka almukarama waxaana uu tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarka inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan uga tacsiyeeyo falka argagaxiso ee ka dhacay hotel maka almukarama waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo eheladii iyo qaraabadii intii ku dhimatay in ilaahay u naxariisto dhibaatooyinka nimankan ay ummadda iyo dalka ku hayaan unbay ka mid tahay horey usoo dhaceen hadday dhacayaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa ma aha macnaheeda inay xoog iyo awood leeyihiin laakiin waa rafashadii ugu dambeysay dowladda federaalka iyo hay-adaheedana waxaan farayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka dhaawaca wax loogu qabto sidii kuwii horeba loogu dadaalay ilaahay idankiis waana waana bogsoonayn haddii alla yidhaahdo hotel maka mukarama xero caskari ma aha xero ciidan ma aha meel dowladeed oo maxaan ku irahdaye ma aha daliil waxay u tahay marka taasi shacabka cadaawad ay u qabaan oo ay rabaan in ay tirtiraan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho kusoo kordhayey weerarada lala eeganayo hoteelada magaalada muqdisho iyadoo kii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdishona lagu qaaday hoteelka central labayo labaatankii februari ee sanadkan kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho waxaa sidoo kale goor dhoweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda soomaal xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuuna taxsi u diray dadkii ku geeriyooday hoteelkaasi waan salaamaya waxaan runtii anagoo murugeysa ka murugeysa runtii dadkii ku geeriyooday jannadii dhaxaalaha ka waraabay dhacdadii shalay ka dhacday hotel marka mukarama aan rabaa inaan uga tacsiyay ummadda soomaaliyeed iyo reerkii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen afar iyo tobankii qofood oo meeshaas ku geeriyooday janadii xaalaha ka waraabiyo waa dad shahiiday runtii ummad soomaaliyeed ama xogarasob ay ahaayeen waxaan rabaa si gaara inaan ugu tacsiyay safiirka indii fadhiyey dalka switzerland allah naxariisto iyo iyo gabar la taliyay ka ahayd ayadana iyo ummaddii meesha ku geedaysoo dhan waxaan rabaa inaan runtii ammaano oo aan bogaadiyo ciidanka amniga soomaaliyeed ee runtii shalay muujiyey inay yihiin ciidan ummadda soomaaliyeed ku faani karto dhacdadan dhacdooyinkii lamid ahaa ee ka dhacay dalalka kaleeto ee wadanka yani aan soomaaliya ahayn waxay qaadatay maalmo in lasoo afshado waktiga dheeraaday oo ilaa ay saaka soo gaaray ma aysan ahayn in lasoo afshado waayo laakiin waxay ahayd ummad ila badbaadiyay saa ogsoontihiinba ummad ilaa ay konton ka badan ayay badbaadiyeen kana soo saareen hoteelka argaxisadii soo weerartay iyo nimankii xabjadka ah ee soo weeraray hoteelka ahmiyaddii ay lahaayeen waxay ahaayeen ummaddaas aan waxba garabsan intii ay ka layn karaan inay laayaan laakiin ciidankii amniga ayaa u diiday fursaddaas runtiina ka hortegay inay inay ku talaabsadaan wixii ay kusoo talagaleen inay ummaddaas kumaadaan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid wuxuu sheegay in ujeedada ururka al-shabaab uu ka lahaa weerarkan oo kale ay tahay inuu curyaamiyo rajada soo gashay ummadda soomaaliyeed ogsoontihiin dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed waxay runtii yacni xoreysay degmooyin badan ay gacanta ku hayeen maadaama ay aan kaga guuleysanayno dagaalkii guud iyo dagaalkii lagu xoreynayay degmooyinka iyo gobolada dalka waxa ay marka kan u jeesteen inay gumaadaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed aan xogaasan taas waxaa weye macnaheedu waa ogsoontihiin waxay ku saleeyaan weerarkooda inay hoteelada iyo meelaha dadka isugu yimaada ay ku gumaadaan ummadda soomaaliyeed taas waxa weye inay inay isdhahaan dadka imaanaya dalkan iyo rajada socota iyo dalkan horumarka u socda iyo rajadaraha laga muujiyo ummadda soomaaliyeed halkale hala geliyo ummadda soomaliyeed casi hala geliyo runtii waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed in aysan marna ka niijabin dhacdooyinka noocan oo kaleeto a sababto waxa weye dagaalka guud oo ugu guuleysanay oona ugu guuleysan doona haddii la inta harseena dhacdooyinkanna haddii la idhaahdo ciidanka soomaaliya shalay waxay muujiyeen runtii inay yihiin ciidan annaga aan ku faani karno dhacdadan oo kaleeto oo ogsoontihiin dalalka kenya iyo markay ka dhaceen waxay qaadatay muddo imasoo awjaro damaca ku jiro wuxuu ahaa wixii xagga ka dhacay oo kaleto ina inta ka sociyaan marka runtii waan kaga guuleysanay argaxisadii meesha soo weerartay oo ilaa ay shan ahaa waa lagu dilay meesha magacyadooda iyo meeshay ka yimaadeen iyo kule gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo goor dhoweyd ka hadlay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kalena dadka qaraxaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa safiirkii soomaaliya ee dalka switzerland yuusuf maxamed ismaaciil bari bari iyo dad kale oo shacab ah waxaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday hoteelkaasi farxiye bashiir nuur oo deganayd hoteelka dhowaana ka tagtay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington farxiye oo ahayd gabar aqoon-yahanad ah oo wax ku baratay dalka maraykanka waxay la taliye u ahayd bangiga dhexe ee soomaaliya haddaba yuusuf cabdi kayre oo ah farxiye bashiir abtigeed ayaa isagoo ku sugan virginia uga waramay sahre cabdi axmed
walahi farxiyo waxaan waxaan isku ahayn abti baan farxiyo u ahaa hooyadeed ayaa ayaa walaalanahay marka waxay ka tagtay gobolkan virginia ee duleedka magaalada tan washington ee dalka maraykanka ha virginia deganayd farxooy adigu ilaa dhowr iyo soban soddon sano ku dhawaad virginia deganayd virginia ka shaqaynaysay marka virginia ayay ka tagtay adigu ilaa hal sano mud muddo hal sano laga joogo hadda ma wadankaanay ku dhalatay mise iyadoo yaray timid maya wadankan kumay dhalanaya iyadoo yar bay timid marka waxbarashay u timid adigu kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ayay waxbarasho u timid marka waxay waxbarasho u aaday jaamacad ku taala new jersey waa kay jaamacaddii kasoo baxdo oo kasoo mataqaana soo dhamaysana waxay usoo wareegtay dhinacan washington marka ilaa iyo labaatankii sanoo lasoo dhaafay waxay ka shaqaynaysay company company ku yaala magaaladan washington agteeda maxay barata farxiya oo ay ku shaqaynaysay farxiya waxay baratay xisaabaad ayay baratay accounting iyo financy ayay baratay ilaa waxay ka haysatay mataqaana digrigeeda mastered bay ka haysatay marka financy baratay financigi ayay ku shaqaynaysay waxay kaloo ahayd public accountant oo certificationana way ahayd oo mataqaana license waxay ahayd accounting accountant xisaabaadka waa tahay waa tahay marka muqdisho maxay ka doontay ma waxay u aaday shaqo oo halkaasay ku wareegtay mise booqasho ayay ku baxday sanadka ka hor muqdisho waxay ka doontay kollay labo arrimood inay mataqaanaa waa ka guurtay meeshan iyadoo weliba shaqo fiican oo mataqaanaa company weyn oo maraykan halkan ay ka shaqeynayso oo shaqo fiican haysato nolol fiican ku nool ayay waxay go-aansatay inay mataqaanaa xamar ku noqoto labada arrimooda xamar ugu noqotona waxaa kamid ahaa inay hooyadeed oo kaaga dhawaato oo hooyadeed meesha uga warhayso iyo midda kale inay wadankeedii caawiso mataqaanaa wadankii maaragtay wax u qabato maadaama ay xisaabaadka iyo waxyaalahaas iyada baratay waxay istiri bal waxyaalaha wadanka caawin karteed waxaa kamid a bal dhinacan dhaqaalaha iyo bangiga iyo marka bangiga ayay caawin jirtay oo la shaqayn jirtay in muddo xataa bangiga waxay kula shaqaynaysay sidii oo mataqaanaa iyadoon mushaar laga siinanaynin ayay bangiga u caawinaysay oo bangiga dhexeeyay marka dambe xoogaa la shaqaynaysay
waa tahay marka hooyadeed meeshay deganeyd hooyadeed waxay deganeyd ha magaalada xamar bay deganeed hooyada ha waxaa nagu maqaalaa sidoo kale in farxiyo hooyada dhaawac uu soo gaaray ay la joogtay goobta hoteelka markii dhaawaca uu dhacayay marka maxaad kala socotaan waa taas waa run weeyaan waa dhaawac weeyaan mataqaana hadda isbitaal baan maanta caawad waxaa lagu lahaa isbitaalka weli ku jirtaa gacan baa gacanta midigta wax ka gaareen laakiin hadda iyadoo xoogaa waa soo mijirtatay laakiin weli isbitaalka ku jirtaa dhaawacuna waa jiraa hoteelka miyay kamid ahayd dadkii deganaa farxiyo mase dadkii booqday kamid ahayd oo ay mashaqadu qabsatay markii ay tagtay maya hoteelka ma deganeyn gurigooda deganeyd kolley dadkun hoteelka mataqaana waktigaa joogeen bay ahayd ma deganeyn hoteelka sidoo kale walaaladeed halkan deganaa ayaa la leeyahay waxa ay u ambabaxeen soomaaliya markii caawa arrintaasi ee dhacday galabtana soomaaliya waktigeeda marka arrintaasi wax ma nala wadaagi kartaa ha waa run weeyaan gabar joogta ka weyn oo fahmada yidhahdo joogta waa magaaladan washington degan erborka iyo hadda waktigan kula hadlayo way baxaysaa laba gabdhood oo kaleo iyaguna jooga canada magaalada farantana haddana iyaguna way baxayaan marka caaway saddexda way baxayaan waxaad iiga warantaa farxiya shaksiyan maxaad ku sifeyn lahayd qof ehela ayaad u tahay waa taqaana in badan dabcan shaksiyadeedii farxiya waxa weeye horta waa qof oo mataqaana waxay ahayd dadka dadka qof aad iyo aad loo yaqaano bulshada halkan degan oo washington aad iyo aad u yaqaano oo dadka ku dhex jirta oo qofkii dhama dhibaataysan oo dadka mataqaana aad iyo aad u caawiya ahayd oo dadka dhanna jecel yahay qof waxay ahayd wadankeeda yaalla mataqaana aad iyo aad u jecel wadanka oo arrimaha soomaaliya la socda oo inay xataa nafteeda u hurto soomaaliya u aado inay wadankeedii ummadeedii wax u tarto ayay halkaan uga tagtay iyadoon u baahnayn inay xataa soomaaliya aado shaqo fiican haysato qof waxbartay ahayd nolol fiican halkan ku looneyd guri ku looneyd waxaasna waxay uga tagtay wadankii ay u aaday inay bal caawiso wadankeena inay wax u qabato ku kale kuma dareeno waxaan leeyahay un ilaahay mataqaana jannada ka waraabiyo kolley qof aad iyo aad waxay ahayd dhinaca hooyadeed weliba qaatahaan aad iyo aad mataqana qof u ducayseen oo aad iyo aad mataqaana waalidkeed ugu horaya marka bulshadan dhan bay mataqaana ay maaragtay farxiyo washington dadka degan oo dhan maaragtay dad badan baa yaqaanay oo bulsho qof aad iyo aad loo yaqaan bay ahayd marka dhammaan ilaahay waxaan leeyahay ayadan jannada ka waraabiyo dadkii ehlada ah ama saaxiibada ahaana ilaahay samad iyo imaan kaasi waxa uu ahaa yuusuf cabdi khayre oo abti u ah farxiye bashiir oo ka mid ahayd dadkii ku dhintay hoteelka maka almukarama qarxi iyo weeraradii shalay ka dhacay waxayna la taliyo u ahayd bangiga dhexe ee soomaaliya qadka teleefonka ayuu ugu waramayey saare cabdi axmed
walaal sidii wuxuu dhaceen waxay ahayd mid lamid waa tahay dhegaystayaal haddaba dharbaaxa intee leeg ayay weerarkani ku yahay dadaalada dhinaca amniga ee dowladda mase jira qorshe ay dowladdu samayn karto oo looga hortegi karo weerarada noocan oo kale ah su-aalahan iyo kuwo kale ayaa ismaaciil xuseen farjar wuxuu weydiiyey cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda daraasaadka heritage ee magaalada muqdisho
walaal sidii wuxuu dhaceen waxay ahayd mid lamid a siyaabihii hore oo oo ay macnaha shabaabku iyo alqaacida iyo xataa maaragtay dadka lamidkaa ay u dagaalamaan oo ah inay macnaha weerar dhinacyo badan oo wata oo marka hore meeshii baabuur intii lagu dhufto loo socday dadkii waardiyaha ahaa oo hore halkaas lagu kala daadinahayo kadibna ciidan labaa ay meesha gudaha ugalhayaan meelo badan ka dhacday oo oo ilaa meel kastay ka dhacday ay ka dagaalameen oo dagaal weyn ay ugu talagaleen saan oo kale marka waxa ay walaan labaatan soddon goor dhacday wey hab noocaan oo kale ah wuxuuna ahaa dee ugu kuwii maarata ugu dhibaa mid kamid ah oo dad badanna meesha ku dhisan ilaa saakana dee dhibaatadii waa waan garta
runtiina dhaawac weyn oo iyo dhimashada iyo dhaawaca ka sokow iyo bay mid weyn bay xagga amniga iyo bay gaarsiisay marka arrin dhibaato weyn baa dhacday bishan ugu dambeysay waxaad moodaa ama bilahan ugu dambeeyey inay bishiiba mar weeraro waaweyn soo noqnoqonayeen bal dhinacii amniga markaad eegtid ma isleedahay fariimo kala duwan ayay u diraysaa inaan weli xaaladii amnigu aan ahayn mid ay xukuumaddu si weyn gacanta ugu hayso gaar ahaan magaalada muqdisho fariintaas waa soo noqnoqotay wayna caddahay oo shabaabku waa niman qorshe leh qorshahooduna waxa weye magaalada muqdisho inay inay nabad tahay ay beeniyaan marka dawladduna hadaa dadkii investoriska ahaa ama maalgeliyaasha ahaa oo dawladda kasoo laabanayay oo hoteelkan dadka hadda faktay oo kale iyo hoteelada kale haddii arrintan sii socoto waanatan aan anigu aan jeclaan lahaa dawladda inay waxna ka tiraahdo ay kuwana baraarugto haddii sii socoto kalsoonidii magaaladan lagu qabay oo ah inay meeshaan nabad tahay waxaa dhici karta dadku inay kaas ay su-aal calaamat weyn calaamat su-aal weyn saaraan sababta waxa weye haddii hoteeladii la isugu dhacayo haddii ay macnaha aan ogeynba baabuurtan iyo nimankan meeshay u baahdaanba tegahaya meeshay kasoo burqanayaan aan laga warqabin runtii macnaha wax weyn bay halis weyn bay ku tahay dareenka shacabka iyo rajada laga qabo magaalada inay soo kabocdo marka dawladda inay sidii macnaha xarunta ismaaciil jimcaale iyo human rights watch inay walaac muujiyaan iyo war-saxaafiyiin soo saaraan ay arrintan ka xun yihiin taasi lama fadhiyo waxaa looga fadhiyaa shacabka inay inay badbaadiyaan haddii maaraba boqol qof konton qof labaatan qof ay dhaawac iyo dhimasho noqdaan waa in mas-uuliyadda dad qaada weeye waa in dad xilkooda ay ku waayaan marka arrintaas waxaa moodaa dawladda inay walaacaas la muujinayo inay aada uga fog tahay dareenka iyo iyo waxa shacabka ka filhayaan ma is leedahay muuqaalka shalay oo kale wuxuu u ekaa kii wasgate oo kale ee ururka al-shabaab oo kale meelo ka baxsan oo ka sameeyey ama kuwa kale dunida ururada argaxiso ka sameeyaan
nimankani beecay bay kula jiraan alqaacida beecay kula jiraan iyagaana ilbax u ah oo ciraaq iyo afghanistan iyo meelahaas dhibaatooyinka waaweyn ay ka dhaceen baa laga soo muguuriyaa falalka ay halkan ka wadaan marka yes kuwaasa maalinba mid soomaaliya lagu tijaabiyaa kulligoodna macnaha waaba qoran yihi waaba la yaqaana waxta haddaad internetka laga baado waa la yaqaana sida ay nimankaas wax u sameeyaan kuwaasay ku wadeen haddii hadda marka in dee hoteeladaas iyo geela dhaco shacabkii lagu gumaado oo lagu sii diro lagu sii darana waxay un sii badanaysaa welwelka iyo kalsooni darada shacabka runtiina un warka meesha ka waxa weeye arrintan arrintan runtii aan kuma sii jiri karto sababtoo kalsoonidii shacabka ay muujiyeen anagu hadda kal hore shacabka muqdisho waanu wareegsanay baarisaan ka sameyn waxayna noo sheegeen inay amniga magaaladu ay kasoo raynayso labada kun iyo afar iyo tobanka oo ay dhaanto labada kun iyo shan iyo saddex tobanka ay dhaanto haddii hadda la wareyso dadkan waxaanay sii socdaan waa hubaal inay welwelka muujin doonaan meesha ka haysa sababtoo ah xalay ifaaka maaragta bumbooyinka dhacaya baa xaafid kasta laga maqlayay marka dawladdu dawladdu walaaca loogama fadhiyo dawladdu waxaa laga rabaa inay shacabka amnigooda sugto qof kasta oo dhintayna ayagaa mas-uul ka ahaa inuusan dhiman macnaha oo amniga ay sugaan arrintaasna waa arrin anigu aada iyo aad aan u arko in in si laysku maandhaafsan yahay oo oo macnaha waa dadaalay waxna nagama waxaan qaban karnayna waa qabanay camal in madaxda qaarkiis ay warka udhigayaan marka hala hadalno way egtahay arrinta inay siday u tahay u arkaan oo in laga sugayo magaaladan dadka inay ku badbaadiyaan oo lagu noolaado ayaga shaqo laga sugayo inay tahay inay fahmaan oo ay internalize gareeyaan ama ama hoos u daadejiyaan baa looga baahan yahay waa tahay kaasina wuxuu ahaa madaxa hay-adda daraasaadka heritage cabdirashiid khaliif oo u waramayey ismaaciil xuseen farjar